asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha waxaan ogahay in kollay aad mar amaba dhowr jeer maqashay qof qof kale kule hebel amaba hiblaayo waxyaabahaasi kaama qabtaan waa inaad xadis kaga yeeshid waa inaad u sheegtid waxaanu kugu samaynayaa inayna sax ahayn qofka hadalkaas lihi waa qof og qiimaha qofkaa kale uu leeyahay taasaa markaa qofka ku kalifaysa inuu qofkan kale xasuusiyo in waxyaabaha qaar uu aqbalaya amaba waxyaabaha qaar aanu ka hadlaynin amaba waxyaabaha qaar qofkaas dhibaya inay tahay inuuna ka aamusin oo uu tallaabo qaado sidaase la mida markaynu ka hadlayno xidhiidhka uu qofku naftiisa la leeyahay waxaa jira waxyaabo lagama maarmaan ah oo qofku ay tahay inuu si maalinlaa ula yimaado si uu caafimaadkiisa maskaxeed iyo jidheedba uu u wanaajiyo laakiin waxyaabahaasi maaha waxyaabo uu dad qof kugu qasbayo maaha intuu qofku yar yahay waxyaabo badan baa ilmaha lagu qasbaa oo la og yahay amaba waalidku uu garanayo inay ilmaha dan ugu jirto amaba korniinkiisa ka qayb qaadanaysa laakiin markuu qofku weynaado waxa weeye waxay noqonaysaa in mas-uuliyaddii isaga ku soo wareegto oo uu qofku naftiisa uu u dooro waxyaabaha wuu og yahay in caafimaadkiisa uu ku fiicnaanayo inayna dhibi ka soo gaadhayn sida loo badan yahay dhammaanteen ma wada samayno amaba choices iyo doorashooyin sax ah amaba caafimaadkeenna u fiican si maalinla ah ulama nimaadno waxaa laga yaabaa qofku sida loo badan yahay in dadka qaar maalinkooda ay ku jiraan choices amaba doorashooyin amaba ay waxyaabaha qaar doontaan afcaasha qaar inay sameeyaan iyagoo og waxyaabahaas inay caafimaadkooda ay u fiican tahay laakiin sidaasi la mid a haddana waxyaabaha qaar doortaan iyagoo macal og in aanu caafimaadkooda u fiicnayn su-aashu waxay tahay maxaa kala saaraya amaba maxaa kala qaybinaya dadka si maalinla ah choiceskooda amaba waxyaabaha ay dooranayaan ka fikira oo doorta waxyaabo caafimaadkoodu u fiican yahay amaba badanka choiceska maalinkii samaynaya ay noqoto waxyaabo fiican oo caafimaadkooda iyo horumarkooda u fiican halka dadka qaarna ay sameeyaanuun amaba ay la imaadaan afcaalaha qaar amaba choiceska iyo doorashooyinka qaar iyagoo aan fikir badan gelinayn amaba iyagoo waxyaabaha qaar iyo habitska qaar la qabsaday waxaa kala qaybinayaa waxyaabaha loo yaqaano boundaries boundariesku waa xuduudo xuduuduhu waxa weeyaan qofku in halkii ay markii hore ahayd inuu qof qof kale uu xad iskaga yeelo oo uu sheego waxyaabuhu aqbalayo iyo waxyaabaha aanu aqbalayn waxyaabaha mental healthkiisa iyo maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa u fiican iyo waxyaabaha culayska ku keenaya uu dadka kale uu la wadaagayo ayuu qofkii isagii taa naftiisa u samaynaya naftiisii ayuu xuduuda u dhigaya taa micnaheedu waxa weeyaan qofku waxaa laga yaabaa inuu og yahay doorashooyinka qaar amaba choiceska qaar inuu maalinkaa doortaa inayna caafimaadkiisa u fiicnayn inayna u fiicnayn xidhiidhka uu isagu naftiisa la leeyahay amaba dadka kale uu la leeyahay oo uu isagoo ka fikiraya oo conscious ah uu doorto maalinka inuu waxa iska daayo inuu sameeyo halka waxyaabaha qaarna wuu og yahay isagoon jeclaysanba inay tahay isagoo qofkaasi waxyaabaha jeclaynba inay tahay inuu la yimaado waayo wuxuu og yahay in ay isaga faa'iido ugu jirto boundarieska waxa loo yaqaano waxa weeyaan hagayaal waa hagaha qofka ku haga in uu noloshiisu ay noqoto mid habsami u socota mid uu ka warqabo choiceska uu si maalinlaa u samaynaya saamaynta saamayn inteleg ayay noloshiisa ku yeelan doontaa waxaa dhici karta inayna saamayntaasi maanta ahayn bal laakiin wiigaga soo socda ama bilaha soo socda amaba sanadada soo socdaba maanta choiceka amaba doorashaduu samaynayaa sidee bay u saamaynaysaa xuduudaha uu qofku naftiisa uu u dhigayaa waxay qofka u sahlaan in nolol maalmeedkaagu uu qaab yeesho waayo hadduu qofku wax kasta uu iska samaynayo amaba wixii uu jeclaystayba uu samaynayo waxa dhacaysa in waxyaabaha uu la imanayaa ee weliba uu sida joogtada uu la imanayaa in ay isagii maskax ahaan ama culays ku keeni karaan inayna isagii faa'iido ugu jirin waxayna khalkhal ku keenaan habu socodka qofka noloshiisa inuu qofku barto sida uu naftiisa boundary uu ugu samayn lahaa amaba uu xad ugu dhigi lahaa waa skill waa xirfad uu qofku uu baran karo maalmihii hore waxaynu ka soo hadalnay qofku markuu habit cusub amaba uu dhaqan cusub uu isku dayo inuu nolol maalmeedkiisa ku soo kordhiyo inay tahay wax wakhti qaadata wax u baahan inuu qofku uu u samro wax u baahan qofki inuu time wakhti iyo iyo tamar u geliyo marka sidaasi lamida qofku markuu baranayo inuu isagu naftiisa uu xuduud u yeelo oo uu u dhigo taa lafteed wakhti bay qaadataa taas awgeed ayaa ay tahay qofku markuu isku dayayo inuu sidan sameeyo inuuna naftiisa uu aad uga adadkaan maalinkii haddii laga yaabo in choiceska iyo waxyaabaha aad samaynaysaa ay ku ahaayeen waxyaabo aan runtii noloshaada caafimaadkaaga aan u fiicnayn oo laga yaabo ama garanaysaayi nolol maalmeedkaaga iyo iyo waxqabadkaaga saamayn ku lahaa waxa muhiima inaanad isku dayin isbeddelka amaba boundariga aad samaysanaysaa inuuna boqolkiiba boqol wada daboolin choiceska maalinkaaga aad samaynaysid taas maskaxda waxay ku keenaysaa culays bay ku keenaysaa boundariga aad degatayna ma noqon karo wax aad joogtayn kartid amaba aad in badan sii wadi kartid wuxuu noqonayaa uun waxaad maalin isku daydid ama laba cisho aad isku daydo oo maalinka saddexaadba ay aad joogtayn kari weydid haddaan isku dayo inaan sharxo boundary amaba xuduudda uu qofku naftiisa u dhigaya siday u eeg tahay waxa weeyaanuun inuu qofku yidhaahdo waxa weeyaanuun inuu qofku garan karo waa maxay waxa amaba farqiga u dhexeeya choiceska aan daily si maalinla'a ula yimaado ee caafimaadkayga maskaxeed iyo jireedba u fiican iyo choiceska amaba doorashooyinka aan la yimaado si maalinla ah een caafimaadkayga jireed iyo maskaxeedba iyo horumarkayga aan u fiicnayn markuu qofkii kala saari karo ee uu qori karo intuu naftiisa la fadhiisto waxyaabaha uu si maalinlaha u sameeyo iyo waxyaabaha ee ka caawiyo noloshiisa amaba horumar u horseedi kara amaba caafimaadkiisa wanaajin kara oo fiicnaysiin kara iyo waxyaabaha isaga dib u socod ku keeni kara ee culays maskaxeed ku keeni kara waa maxay ee weliba ay tahay ee badanka dhinaciisa ka imanaya waayo waxyaabaha qaarba waxaa laga yaabaa qof kale kaaga imanaya taasina waxay soo hoosgelaysaa markay noqoto xuduudaha ay qofku ay tahay inuu dadka kale iskaga dhigo laakiin markay adiga tahay waa inuu waxan aad eegayso amaba halkan aad wax ka eegaysaa uu noqdo waa maxay afcaasha aan anigu la yimaado waa maxay afcaasha aan anigu doorto ee igu kalifta sidan amaba qaabkan kale amaba horu socod iyo caafimaadkayga u fiican amaba aan caafimaadkayga u fiicnayn iyo horumarkayga markaa tallaabada ugu horreysa ee aan aan idinkula talin lahaa waxay tahay inaad taas qori kartid waxyaabaha ay tahay in aad inaad adigu ka jawaabtid waxweeyaan dhaqamada amaba nolol maalmeedkaaga ku jira intaad liis qortid maalinkaaga iyo ilaa habeenkii isweydii waxani may tahay wax ii fiican oo caafimaadkayga iyo horumarkayga iyo qaabka aan naftayda aan u rabo inaan u daryeelo wax ku soo kordhinaysa mise waxa weeyaan mid aan dhaqankani waa mid aan dabe culays maskaxeed iyo caafimaad darro iyo dib u socod igu keeni karta noloshayda qasabna maaha inay maalinkaa kugu keento laakiin afarsaddexa sanee soo socda bilaha soo socda tobanka sanee soo socda saamayn nooceeyaba igu yeelan kartaa intaa qofku markuu kala saaro wuxuu awood u yeelan karaa inuu eego halka uu ka bilaabi karo halkeebay tahay inuu naftiisa amaba dabeecadaheebay tahay inuu naftiisa xad uu uga yeelo taa markaad ka soo gudubtid waxaa laga yaabaa dabeecadaha qaar in aad aad u jeceshahay amaba maskixiyan markaad samaynayso maskaxdu ay soo dayso hormoonada farxadda marka badanka hormoonada marka farxadda la soo daayo ee laysku xidho ficilka uu qofku samaynayo iyo hormoonkaasi ay isku xidhmaan oo markastoo dabeecaddaa la timaadid aad farxad dareentid amaba deganaanshiya dareentid waxa dhacaysa inay dhaqankaasoo kale maskaxda ku brograam garaysmato oo ay noqoto mid ay adag tahay amaba qofka ku culus amaba uu qofku isleeyahay malaa ma joojin kartid laakiin waxaad ogaataa marka horeba maaha dabeecadaha amaba dhaqamada noocaasa inaad isku daydid inaad beddeshid waxaad ka bilaabaysaa meeltaa kasii hoosaysa waxaad ka bilaabaysaa dabeecadaha qaar aad og tahay amaba isleedahay halkaa waxbaan ka bedeli karaa hababa yaraatabe laakiin haddaad ka bilowdid dabeecadaha aad aadka u jeceshahay laakiin aad og tahay caafimaad ahaan inayna kugu fiicnayn ha noqoto daawasho badan amaba wakhti badanood gelisid inaad online wax ku daawatid amaba social media aad isticmaashid taasi waa waxyaabaha runtii aynu aad uga simannahay dad badanoo inaga mid waxay wakhti aad u badan geliyaan daawashada amaba inay ka raadiyaan social mediaha inay fan badan ama waxyaabo badanoo ay ku qoslaan oo iyaga farxad geliya inay ka helaan amaba ha noqoto qofkii inuu wax daawado oo movies iyo uu daawado ma garanaysayey waxyaabo isaga uu jecel yahay amaba uu enjoy garayo marka qof saasoo kalaa haddaad tahay oo taaj rabtid inaad isbeddel ku samaysid laakiin taasi tahay waxyaabaha ugu badan ee maalinkaaga aad ka heshid farxad badan amaba micno badan noloshaada kusoo kordhiya ama deganaanshiyo badan ku siiya laakiin aad og tahay inay tahay waxaad naftaada ka beddesho waxaad samayn kartaa intaanad dabeecadda amaba dhaqanka aanad naftaada boundary uga samayn ka fikir waa maxay dabeecad kale oon kaga horreyn karo oo taa ka horreysa mid ka sahlan mid aan ma garanaysayay maalinkaaga haddii ka maqnaato aan isbeddel kayro caadiyi ku imanayn marka qaabka ugu fiicaneed boundaryga u fahmi karto weliba dhinacan markayn ka hadlayno dabeecadaha markaad asas garaynaysid oo imika waxaa isku dayeynaa intaanad boundary dhigan in dabeecadihii noloshaada amaba nolol maalmeedkaaga aynu asas garayno oynu dhinacyo badan ka eegno oynu qaybo u kala qaybino waxaan kugula talin lahaa in dabeecadahaaga markaad labada qaybood qortid in dabeecad kasta aad isku daydid inaad number ku dul qortid soo numberkaasi wuxuu noqon karaa one ilaa toban wan ilaa tan waxaan u rabo waxa weeyaan si aad u eegtid dabeecadeebaa ugu adag inaan bedelo oon isleeyahay way ugu adag tahay waayo dabeecadaha waa la bedeli karaa waxay u baahan tahay uun in badan baan kusoo celiyey wakhti waxay u baahan tahay samir waxay u baahan tahay uh, energy iyo tamar inuu qofku geliyo dadaal intaasay u baahan tahay dabeecaddu iyo inuu qofku fahmi karo uun dabeecadaha qaabka loo bedelo intaa hadduu qofku garanayo oo intaa aynu weliba in yaroo ka mida weyn kasoo hadlay waan kasoo hadlay ebasoodadii hore dan awood wuxuu u yeelan karaa inuu dabeecad bedeli karo maaha inuu dabeecad bedelayo si boqolkiiba boqola laakiin inuu isbeddel kolba ku keeni karo si maalinlaa nambarka one ilaa ten waxaan u rabaa in dabeecad kasta aad qiimaysid maalinkaaga dabeecadaheed is leedahay kama maqnaan karaan amaba haddii ka maqnaadaan saamayn kayro caadiyay kugu yeelanayaan soo haddaad ogtay dabeecaddaasi inay saamayn weyn noloshaada ku leedahay amaba nolol maalmeedkaaga waxaad ku dul qori kartaa kolba intaad u malaynayso inay tahay hadday toban tahay toban waxa weeyaan dabeecaddaas haddaan israado noloshayda ka saar isbeddel kayro caadiyaa ku imanaya oo culays badan bay ku keenaysaa waayo waxaan ka helaa farxad badan baan ka helaa waxaan ka helaa fan badan baan ka helaa oo xiise badan baan u hayaa haddii laakiin aad og tahay so eight nine ten waad siin kartaa dabeecaddaas haddaad laakiin og tahay dabeecadaha qaar inay iska meel dhexad yihiin marka waa caadi ilaa number six meelaha seven waa okay waad odhan kartaa dabeecaddaasi way tahay waayo waxaad og tahay yes noloshaada waad ka saari kartaa kamana saari kartid waa meel dhexe dabeecadaha qaar haddaad og tahay inay yihiin qaar aad maalinkaaga ka maqnaan karo amaba qaar maalinkaaga hore uga maqnaaday oon isbeddel saa u badan nolosha nolol maalmeedkaagii ku keenin waxaa laga yaaba inaad u yardarsatay dabeecadda laakiin maalinkay ka maqan tahay isbeddel badanoo saas u sii wey noloshaada kuma aragtid dan dabeecaddaas waxay noqon kartaa laba saddex afar meelahaas markaad dabeecadihiisaa u kala qaybiso haddaba halkeed ka bilaabaysaa waxaan ka bilaabaynaa dabeecadaha aad og tahay inayna faa'iida kuugu jirin laakiin maalinkaaga markay ka maqan tahay aan isbeddel badan ku dareemin soo dabeecadahaynuhi waa laba saddex meelaha ilaa afar baad ku qiimaysay waxaad og tahay waan jecelahay dabeecadahan baad leedahay laakiin maaha wax yacni aan is odhan karo saamayn aad u weyn bay noloshayda ku leedahay dabeecadahaas waa dabeecadaha ugu horreeya ee ay tahay inaad inaad naftaada xad uga yeeli kartid soo tusaale ahaan waxaad dhici karta inaad tahay qof hawl badan qabta maalinkii hawshaa badanuu qabanayaa jidh ahaan amaba maskax ahaan culays badanuu ka dareemo maadaamuu tahay qof in badan shaqeeya maalinkaaga ma qaadatid waxa loo yaqaano wakhti aad nasatid amaba break time ma qaadatid waxaa laga yaabaa subxii ilaa qadada inay kugu qaadato adigoo meel keliya fadhiya wakhtigaagaasoo dhani uu ku dhammaado amaba adigoo hawl ku dhex jira ood eedaanka duhuruu la eedaamo marka waxaad aragtay in ay kugu yar tahay inaad wakhti break timea oo amaba aad yar nasatid amaba dhowr daqiiqa ha noqoto wakhti badan maaha inay noqoto laakiin wakhti aad nasatidba naftaada ma siisid waa dabeecadahaad arkayso inay noloshaada ka maqan yihiin waxaad samayn kartaa boundary-ga aad dabeecaddaa ka dhigan kartid waxa weeyaan ee naftaada la xidhiidha inaad tiraahdid waxaan rabaa in si aan caafimaadkayga jidheed uga fikiro in maalinkii markii saacad aan shaqeeyaba amaba waad ka yaraysiin kartaa inaan isku dayo inaan meesha aan fadhiyo amaba hawsha aan ku jiro inaan ka yar dhaqaaqo waxaa dhici karta in howlaha qaar uunu qofku ka dhaqaaqi karin amaba aanu break time ka qaadan karin laakiin hawshaa lafteeda inuu qofku isku dayo haddaad tahay qof qof kale u shaqaynaya oo dibadda jooga meel kasta horta badanka saan ogahay qof kasta wuu haystaa wakhti amaba dadka waa la siiyaa shaqaalaha wakhti ay break time isticmaalaan oo ay tahay wakhti uu qofku amaba shaahu soo cabi karo amaba uu goobtiisaa shaqo uu ka bixi karo uu ka yar dulkici karo haddaad tahay qof guriga jooga amaba guriga ku shaqeeya amaba hooyo tahay amaba tahay qof ma garanaysayey ubadkiisa la jooga taa lafteeda waxaa jirta in uu qofku awood u yeelan karo in inta qof yar caawiyo shan minidba ha noqotoba qofka intuu hawsha uu hayay intuu u yar dhiibo inuu isagu break time uu qaato oo uu wakhti uu soo yar nasto wakhtigaas adiga kugu xidhan tahay saad u xadidanayso ma shan minidba miyay ka badan tahay ma saacadba oo wax adigu aad nidaamsan karto waayo qof kasta noloshiisu waa nolol gooniya maaha wax ay tahay ma garanaysaaye inuu qofku qof kale uu u sheego intay tahay inuu qaato wakhtigaad nasashadaad qaadanayso maanta ilaa aan xaaladaada ogahay mooyaane ma yihi qof kuu sheegi karaa laakiin break timeka iyo wakhtiga nasashadu intay doontay noqon kartaa hal minut macal way noqon kartaa hal daqiiqo oo waxay ku xidhan tahay qofku shaqada u qabanayo marka boundarygaasi waxa weeyaan si aan caafimaadkayga maskaxeed iyo jidheedba aan uga taliyo maalinkii intaa markaan shaqeeyaba waxaan maalinkayga ku soo kordhinayaa in aan timeka aan nasto timeka xaddigaa leeg inaan soo nasto ayaan kusoo kordhinayaa nolol maalmeedkayga marka qof baa waxaa laga yaabaa in hawl waxaa laga yaabaa maalmaha qaar howlaha kuu yaallaa inayna kuu saamaxaynba inaad break qaadatid oo waxaa laga yaabaa inay tahay inaad mar kasta meesha goobtaa joogtid laakiin waxaad ogaataa in fursadaha wax kasta waxay ku xidhan tahay qaabka aad u tarjumatid maanta waxaan ognahay in haddii macaal meel layskugu imaado oo shir layskugu imaado waxaa jira wakhti loo yaqaano wakhtiga nasashada break timeka haddaad tahay qof ma garanaysayo howl gacanta ku haya waxaan ogahay qofku inuu awood u yeelan karo in uu wakhti qaadan karo uu nasto wakhtigaasi xilligay doonto ha noqoto laakiin innaga oo isle ma garanayna amaba u turjumanayna wakhti inagu filan ma hayno hawshan aan iska dhammeeyo hadhow baan nasanaya waxyaabahaasa badanka maskaxdeena kusoo dhaca hadhow baad nasan doontaa hawshan iska gebagebe waana qaabkaynu ku soo kornay yaraantii waxaan iska dhammee hadhow baad nasanaye laakiin nasashadu dhammaadka maaha nasashadu waxa weeyaan wax ay tahay inuu jidhku uu helo hawsha intaad ku dhex jirto hadhow markaad hawsha kaa dhammaato waa caadi waad nasanaysaa dee qofki waa kan intuu gurigiisii tago seexanayaba oo qofkii hurdadii ayaa ah qayb nasashadiisa ka mid ah laakiin inaad sugto hawl inay dhammaato si aad u nasatid oo waxyaabaha ay tahay inaynu nolosheenna ka bedelno waayo nasashadu kuma xidhna dhammaadka hawsha waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo waayo waxyaabaha dhaqamada aynu aadka ugu badannahay amaba goob shaqa aynu joogno amaba guryaheenna aynu joogno mar kasta oynu hawl wadno hawshu noocay doonta ha noqoto waxaynu isku daynaa inaynu nidhaahno waxaan rabaa inaan hawshan dhammeeyoon gebagabeeyo si aan u nasto by the time ama wakhtiga aad hawshaa gebagabaysid jidhkaagii waxaad saartay culays ka badan intuu qaadi karayay waayo mar kastuu qofku nasto jidhkiisa waxa basically culayskii ayaad ka relief garaynaysaa culayskiibuu qofkii ka dhacaya haddana hawshii kale ayuu qofkii gelayaa oo energy buu helayaa laakiin markaad jidhkaaga mar keliya intaad culays saarto saacado badan aad istiraahid hadhow naso waxaa adkaanaysa hadhow inaad ka soo kabatid culayskaas oo waxaa laga yaabaa adigoo nastay macaal inaad haddana weli tabcaan sii dareento amaba wakhtiga nasashadaadu ay badataba oo markii hore waxaa laga yaabaa iyadoo toban minit kugu filnayd aad aragtid saacad kadib macaal adigoo stil daalan oo culays dareemaya marka faa'iidadaas ay leedahay qofku inuu nasashada uu ka dhigo dhaqan uu amaba caado uu noloshiisa nolol maalmeedkiisa ku soo kordhiyo halkaasayna ka soo gelaysaa maxaa la yidhaahday boundaryga amaba xuduudaha uu qofku naftiisa uu u dhigi karo waayo waxaad leedahay kuma xidhna amaba hawshan doono aan wado waxaan ogahay in aan naftayda wakhti u samayn karo ay nasato dhowrkii saacadood markaan shaqeeyaba amaba saacaddii markaan shaqeeyaba xaddigaan nasanayaana intaasuu leegyahay waxaad baahidii naftaada iyo caafimaadkaagii iyo ma garanaysaay daryeelkii naftaada ayaad ku horraysiinaysaa wax kasta oo kale caafimaadka qofka ma wanaagsanaado iyo xidhiidhada uu dadka kale la leeyahay horumarna dadku ma gaadhaan haddii uu qofkaasi uu isku dayo baahiyaha uu leeyahay inta uu dib uu u dhigo inuu baahiyaha dadka kala horraysiiyo waayo markaad nasashadaadii iyo jidhkaagii wuxuu u baahnaa aad ka horraysiiso shaqadan laga yaabaa qof kaa sugayo waayo wax kastoon qabanno badanka waxyaabaha inagu nafteenna u qabanayna mooyaane cid kala inaga sugaysa oo cid kale ayaynu hawshaa u haynaa markaad qofkii kale baahidiisii aad taadii ka horraysiiso qofka culays bay ku keentaa caafimaadkaagiina waxbay yeelaysaa horumarkaagii iyo horusocodkaagiina waxay kala dhinaashiyey ay ku keenaysaa haddaan markaa taa markaan ka yimaado isku dayo boundaries amaba xuduudo uu qofku naftiisa kale oo u samayn karo waxaa ka mid a inuu qofku xadido maalinkii tusaale ahaan hadduu yahay qof jecel kofiga inuu cabo oo dadka qaar baa aad bunka u xiiseeya inuu cabaan ay tahay waxyaabaha ay energy ka helaan boundary amaba xad amaba xuduuduu naftiisa u samayn karaa waxa weeyaan inuu yidhaahdo maalinkii marka maalinkii waxaan rabaa in aan yacni kofigan cabaya amaba bunkan cabaya inuuna laba koob ka badnaan laakiin qofku taa goormuu la imanaya waa markuu marka hore asas gareeyo dabeecadaha uu leeyahay uu marka hore waa inaad stebiskii aan kuu sheegay aad soo martid oo waxaa laga yaaba dadka qaar baa bunku ay tahay waxyaabaha ugu badan ay ka helaan am, farxadda kusoo kordhiya dhinaca nolol maalmeedkooda oo haddii ay reedgareeyaan ay nine noqonaysaa subaxii koofiga cabayaan marka qofkaasoo kale maalinkiis ma odhan karo uun boundary baan samaysanayaa maalinkayga waan ka saaraya koofiga macquul ma noqonayso talabaad waxaynu doonaynaa inay dabeecadahani noqdaan dabeecado aynu joogtayno sidaa awgeed qofkaasoo kale meel kaluu ka bilaabi karaa laakiin qof og kafayga inuu iska cabo uun ayna ahayn wax yacni uu magaranaysa farxad badan ka dareemo markuu cabayo kale amaba isbedel badan noloshiisa ku keenta maalmaha aanu cabin den waxayna u noqonaysaa meel uu magaranaysa ayay uu ka bilaabi karo am sidaasi lamida qofku waxa uu boundary xuduuduhu samaysan karaa waxaa ka mid a inuu yidhaahdo maalinkii waxaan doonayaa inaan intaas oo biyo a cabo ama wuxuu noqon kartaa inuu qofku yidhaahdo waxaan rabaa hurdadeyda inaan habeenkii xilligaa seexdo amaba ugu yaraan intaasoo saacadood maalinkii habeenkii aan seexdo sidaasi lamida dhinaca caafimaadka maskaxda waxay noqon kartaa qofku inuu yidhaahdo maalinkii hal mar amaba laba jeer ayaan isku dayi doonaa in aan- amaba aan ku dadaalayaa inaan sameeyo qaab neefsashadii aynu soo qaadanay ee deep breathingka si aan naftayda u daryeelo amaba caafimaadka maskaxdayda aan u daryeelo marka boundariesku actually aad bay u, u, u kala duwan yihiin waxay ku u kala qaybsamaan qaybaha kala duwan ee nolosha amaba ma garanaysaaye um, qa- dhinacyada kala duwan ee nolol maalmeedkeenu leeyihiin ayaad u kala qaybin kartaa ee muhiimaddu waxa weeyaan inaanad is odhanuun waa wax la idhaahdo waxaasaan samaynayaa oo automatically uu qofku u samayn, u samayn karo oo wax u baahan inuu qofku asas gareeyo waa wuxuu u baahan qofku inuu meel hoose ka bilaabo oo uu sidaa uu dan u u joogteeyo waxyaabaha ugu ugu fiican amaba meelaha ugu fiican uu qofku ka bilaabi karana waxa weeyaan tusaalihii markii dhowitoole aan soo qaadanayay ee nasashada waxyaaba badanay nafaheennu doonayaan ma aha waxyaaba ay dani noogu jiraan laakiin sidaasi lamida waa inaad naftaada u ogolaatid maadaama waxani process tahay in imika aad ku arki kartid naftaada dhaqamo badan ama waxyaabo badanood naftaada u samaysid amaba ficilo badanood la timaadid iyadoo aad og tahayba amaba aanad ogeynba inayna inay faa'iido daro kuugu jirto oona yacni aanad waxba ka faa'iideyn caafimaad ahaan aa- caafimaadkaaga marka loo eego iyo horumarkaaga marka loo eegaba markuu qofku baranayo xuduudaha sida uu naftiisa uu ugu dhigi lahaa waa waxyaabaha aynaan yacni uu- qofku aanu hore u aragoo kale marka waxaa laga yaabaa qofku inuu intuu yidhahdo waxaawan samaynayaa inuu haddana uu iska sii wato laakiin waxaa muhiima inaad ogaatid inaad naftaada adigu ka warhayn kartid oo naftaada aad la socon kartid waxyaabahay samaynayso ood ka warqabi kartid dabeecadahan aad iminka tiri amaba xadkan aad xuduudan aad naftaada u yeeshay ee ah nasashada ma tahay qof si maalin laa u samaynaya haddii aanad macaal u samaynayn waa maxay waxyaabaha kaaga hor imanaya amaba kaa hor yimid ee sababay inaanad nasan ma waxa weeyaan biliifkii aad aaminsanayd ee ahaa markaad hawsha dhammaysanaso mise waxaad istiraahdaa dadka kalaa macalmoodi karaa inaad hawshan magaranaysaa kuu taalla inaad ogaan aanad u qabanayn oo kale amaba aanad muhiimad siinayn oo kale adigu waa inaad naftaada ka warqabtid Am, waayo maskaxdaada mar kaste wax kastoo jawaab kastaynu doonaynaa badanka markaynu inagu dib iskugu celino weliba uu wakhti uu qofku naftiisa siiyo badanka jawaabta uu helaa marka taasan ayaan idinkula talin lahaa Ah, mowduucani runtii waa mowduuc aad u ballaadhan insha alla waxaan isku dayi doonaa in aan xalqado kale ka samayn doono xalqadaha soo socda qaar ka mid a aan boundarieska aan dib ugu soo celin karno maadaama seasonkan aan ku jirno ee season oneka xidhiidhada nolosha podcast uu muhiimadda saarayo xidhiidhka uu qofku naftiisa la leeyahay markaste topic kastoon soo qaadno waxaynu ka istaagaynaa uun dhinaca marka la eego xidhiidhka uu qofku naftiisa la leeyahay iyo siduu u wanaajin lahaa maanta xalqadeena xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobi doonaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd habfikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebooka iyo instagramka aan ku leeyahay amaal haybe coaching in sha alla kulanti dambe iyo xalqada tan xigta asalaamu calaykum